u soo jeedinayaa dhammaan degmooyinka tuulooyinka inta samajeclaha ciddii waxhaysa anugu waxaan isleeyahay waxaan jecel lahay sida ugu dhaqsaa badan inaan wixii aan u heli karno aan ka gaadhsiino maantay waxaan maaragtay si uun yeellay gaalkacyo waxaana looga soo dirayaa kun kiishoo cunto ah laba baabuur ilaahay idanka way noo soo bixi doonaan berri inoo yimaadaanna waa laga yaabaa halkaanna waa inaan laba kalo markaan haddaanan wax kala saarin waa inaan joodanayaal iyo goyaal iyo baqo iyo ari iyo waxaan saari karna waa inaan saarnaa afar shan baabuur waa inaan ku gurmannaa waa inaan u diyaar garownaa oo u istaagnaa arrintaa iyada ah soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada reer galmudug u diyaargarooba aan istaagno rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel olomiya caamo aan kacno maanta aan dalkayga dhisanno